Dr aadan yuusuf xuseen oo ka mid ah bahda caafimaadka ee ka howlgala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in soonka uu faa'iido caafimaad u leeyahay bukaanada qaba cudurka sonkorta dhaktarka ayaa sheegay in sidoo kale xanuunada gaaska iyo kuwo kale uu dawo markaasi u yahay soonka waxa uu sheegay inay muhiim tahay in bishan barakaysan ee ramadaan ay ka faa'iidaystaan dadka qaba cuduradaasi waxyaabaha badanaa oo aadka ugu fiican yahay ramadaanka waxaa ka mid ah markii cudurada loo fiigo dadka dhiikarka ama keliyaha waxyaabaha laga hayo waxaa kaloo uu aada ugu fiican yahay dadka ayagana sokorta qaba ama macaanka ama kaada macaanka waxyaaba ay u yaqaanaan iyo sidoo kale dadka inta badan qabo cuduradan oo kolestaroolka iyo waxyaabahaas u fiicanyihin badanaa ama faadka dadka hilibka ku badan yahay xanuuno badan u fiican yahay hadda laba iyo hal lama dhigi karo marka dadka badanaa ayagan dheefshiidka ama waxaa kansarka qabo oo dadka yaqaana dheefshiidka ku dhaca ama xumida uu kansar ku dhaca dadka tiibida qabo waxyaabahaas badanaa xanuun kasta marka la yiraahdo qofka haddii uu markaas sarir sareen oo uusan kooma ku jirin inuu soomo wax badan ay ka caafinaysaa hirgab oo ugu basiisan xataa wuu anfacayaa ramadaankaas sababtoo ah qofka jirkiisa ayaa noqonaya qaleel marka xili kooban waxbuu soo galaya dadka inta badan wax wariirinaya gaaska waaye laakiin bishii barakaysan markii la galo ama lasoo gudagalo waa yaraanaya gaaskaas sababtoo ah diet control imaanaya cunada qofka inuu kontaroolo oo yani xili xili kooban uu cuno xili kooban oo markaas ayadaa uu cunay ama uu cuno ama uu ku furo soonka imaanayso tusaalahaan tobanka b m ka habeenka haddii markaas wax cuno toban saac ibro oo markaa suxurto ama koo iyo tobankii siday noqoto uu ku suxurto dabcan waxay noqonaysaa markaas maqrabka inuu furo haddana oo maalin kasta marka ilaa ted days markuu saas u wado oo dadka lixda berin kusii daraan marka waxay noqonaysaa in qofkaas uula qabsado mosoonkaas uu soomay ilaa shan bil lix afar bil inuu ku fakadaa laga yaabaa caafimaad uu ka helo keliya